tii ugu dambaysay waxay ahayd bishaan shan iyo tobankeedii mas-uulku wuxuu igu yeedhay garoowe lix iyo tobankii baan kulannay wuxuu igu yidhi maalin sabti ah gurigiisaan ku kulannay wuxuu igu yidhi waxaa bixinaysaa lagaa rabaa lacag konton iyo saddex kun oo dollar ah waxaan ku uhi wasig lacagintaa leg anugu ma awoodo mana bixin karo adigu wadahadal dheer ka bacdi waa ii bareeray wuxuu igu yidhi lacagtaa waxaa la siinayaa guddiga dhaqaalaha baarlamaanka baarlamaankaa furmaya guddiga dhaqaalaha xisaab xirkii baan noo gudbayn haddaanaan lacag ku bixin gobollada kale waa u qaybinnay adiga waxaa kugu soo aaday lacagtii ugu yarayd konton iyo saddex kun baa kugu soo aaday waa inaad bixisaa ruuxan kuri wasiir waxaas wax suuragal ah ma ahan mana qaadan karo anaa walaa mushaarkii daraawiish aan toddoba bilood mushaar qaadan booliis aan lix bilood mushaar qaadan adeegyadii aasaasigaa oo aan la helin waxa yarkaa oo ku jira anugu ma bixin karo kumana dhiirin karo macsida intaan la egna mas-uul mana fiirsan karo mas-uul baan u ahay mas-uulku waa iga diiday waa isku afdhaafnay arrintaas markaan arkay waxaan xaq baan go-aansaday inaan xilkaa ka tago kana tanaasulo madaxweynaha waa u gudbiyey waxba waa ka qaban waayo waxay i caddaatay arrintu arrin lagu wada socdo inay tahay